habeen hore dab xoogan ayaa ka kacay guryo ka samaysan xooshado kuwaas oo ay degganaayeen dandayar ah kuna yaalla duleedka magaalada muqdisho laba caruur oo mataano ah da-doodana ay tahay hal sano iyo bar ayaa ku geeriyootay dabkan waxaana uu sidoo kale dabku geystay khasaare hantiyadeed oo baaxad leh ilaa iyo hadda lama oga sababta rasmiga ah ee ka dambaysay dabkan waxaana la sheegay in labadan carruurta ah ay ku gubteen waalidiinta dhashay carruurta ku geeriyootay dabka ayaa ka warbixiyey sida ay wax u dhaceen iyadoo ay ka muuqato murugo iyo tiiraanya alxamdulila ilaha marshiga iyo dhi lama gabdhood hayan ilaha marshiga iyo dhi gubde basen kulle wali qornay qobde ilaahay kama hadi anku shawri badilton ilaahay ha ku suge sanad i bara jireen ilaahay sii adna ilaahay oo qaadi lan ilaahay abuuri anan aansida ana qaba mille amar ilaahay korhayanka dhiiw i qobsideen ilaahay kama hadi anku shawri ilmahayga baabeen guryaalka waa ii gubteen dabka meesha ka yimaada meesha kale mala oga dabka markii kaci dabka meeli ka yimaada meeli kale maba ogoba kusoo guriga lilaahay le aragna ilmaha banaanka badarka siina siyaana isi kale maba ogabaana miyir dhammaan mahayo abad ma ogaan meesha lagu duuy meesha kale sidoo kale dadka deriska ah ee ay masiibadu saamaysay ayaa dhankooda ka hadlay waxyaabihii ay indhahooda qabteen iyagoo tilmaamay inaysan awoodin in wax badan ay ka qabtaan xilliga uu dabka kacay gurigaas anoo jiifta shalay waa xanuunsanaa sagaal saac barsaan u jiiftaas ahaay markaan soo toosay saddex saac oo laba ruga dhiman laba saaci bar ah islaan waayeelaan noo imaaday asay tira xasan ma joogaa xaaskay weydiisa haaw markaasaa la yiray gurigii geedgurow ewr waayo saaxiibkaada gaar asigana guriga kaleo dhinacuu ku jiray aan isla soo wada boodnay aan soo orna gurigii wax aan ka qabano oo ilaahay quturadiis oo maanta badbaado ah ma jirto waa ka waani hal carruura ah oo nafta noogu dambaysay maxogga dhabarkan way gubatay madna madax ilaa dhinac caloosha hal dhinaca ka fiicnad oo dabka gaarin inta kale dhan waaya wada gaarin wallaahi ciddaanayta aada murugo u weynaa ku dhacday hooyadii aabbihii dhale aaday xalay u qaraacmeen shalay iyagoo laba ehe wada dhasheen maantana iyagoo laba ehe wada dhinteen taas waa qadar rabbi horta dabka deriska dhan waxay ogaadeen uun gurigii oo dhakada ka holcaayo marka intuu hoos ka holcaayay lama dareemin haddii guriga gudaha loo galayna cunugna sariirta hoostiisu nafta la galay midna meel yaro gooladu ku leexdoo nafta la galay labadoodii oo hadda gubtay oo maaragtay aad iyo aad aan loo fiirin karin waa laga soo bixiye ma aha markii u horreysay oo dab ka kaco muqdisho iyo duleedkeeda dabkan ayaa waxa uu geystay khasaare nafeed iyo mid hantiyadeed